waxaan magaca allah ugu dhaaranaynaa in islaamka dhinaceyna aan looga soo dhacaynin allahu akbar allahu akbar
bishan rajab ee sanadkan kun afar boqol afartan iyo shan dhexdeeda waxaan ka mid ahaa wariyaal lagu casumayey munaasabada ka dhacday magaalada yaaq barawe ee gobolka baay taas oo gunaanad u ahayd dowla diini ah oo loo qabtay boqol ka mid ah hogaamiyaasha beesha dabare uuna barbar socday kulan dhex maray wilaayadda islaamiga ah ee baay iyo beesha kaas oo jihaadka looga arrinsanayey munaasabadu intii ay socotay waxaa bayco galay wilaayadda islaamiga ah ee baay oo hoos tagta xarakada shabaabulmujaahidiin iyo beesha dabare munaasabadda oo ahayday mid aad u ballaaran waxay ka dhacday masjid weyn oo ku yaala magaalada gudaheeda kaas oo rag da' walba leh ay soo buuxdhaafiyeen halka dumarkuna guryaha dhagaxa ah ee masjidka hareerihiisa ku yaala ay harsanayeen si ay mikrofonka ugala socdaan khudbadaha muhiimka ah ee la jeedinayey intii munaasabadu socotay waxaa si weyn loo lafaguray jihaadka iyo muhiimadda uu akhriyo adduunba u leeyahay dadka muslimiinta ah si gaar ah waxaa loo soo hadal qaaday ciidamada etoobiya ee dalkana in badan oo ka mid ah heesta waxaana carabka lagu adkeeyey sidii loo gaagtiri lahaa ama loo soo afjari lahaa amxaarada qori caaradii ku joogta magaalada dinsoor oo lixdan kilomitir oo keliya uun inoo jirta iminka culamaa udiin iyo korjoogto ka socotay hogaanka xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa lagu casumay madasha sheekh fu-aad maxamed khalaf oo caan ku ah inuu dadka muslimiinta ku booriyey amaba ku gubaabiyey jihaadka ayaa mikrofonka lagu soo dhoweeyey
allah subxaanah wa tacaala waxaan oga shukrinaynaa allihii muslimiin naga dhigay jihaadna noo farad yeelay waxaad ogaataan allah subxaanah wa tacaala wuxuuna amray gaalada kuwa noo dhow inaan la dagaalno annaga waxaana saaran oon ku aadannahay gaalada diinsoor fadhida iyo murtadiinta inaan la dagaalno beledkaasaan beled islaam aan ka yeelno insha allahu tacaala arrintaasna waan isla qaadannay madasha waxaa laga akhriyey bayaan beesha dabare ay ku ballan qaadayso in xabadda afka ay ka gelinayso shisheeyaha gaar ahaan ah amxaarada dinsoor fadhisa ee dhufaysyada ku leh bayaanka waxaa kale oo beesha ku xustay inay kasoo horjeedo tilaabadii madaxweynaha maamulka isku magacaabay somalilan uu etoobiya ugu saxiixay qayb ka mid ah badda soomaaliya bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin waalcaaqibatu lilmuttaqiin ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أما بعد ujeedo bayaan ka soo baxay beesha dabarhe waxaa muddo toddoba maalmood ah u socday wilaayada islaamiga baay iyo beesha dabarhe dooro uu barbar socday kulan wada tashi ah kaas oo loogu tashanayay jihaadka socda bariga afrika waxaana ka soo baxay qodobadan soo socda kow beeshu waxay taageeraysaa ku dhaqanka shareecada islaamka laba beeshu waxay ballanqaadaysaa in ay la dagaalamayso cadowga ummadda soomaaliyeed gaar ahaan etoobiyada fadhida degmada diinsoor allahu akbar saddex beeshu waxay caddaynaysaa in ay beri ka tahay gaalada murtadiinta iyo wadaadxumayaasha afar beeshu waxay ilaalinaysaa deris wanaagga beelaha walaalaha ah shan beeshu waxa ay ugu baaqaysaa dhammaan murtadiinta ku abtirsada in ay ka soo baxaan safka cadowga lix beeshu waxay ballanqaadaysaa in ay dardargelinayso korna u qaadayso barashada diinta islaamka toddoba beeshu waxay ballanqaadaysaa in ay ilaalinayso midnimada gudaheeda iyo tan guud ee ummadda muslimiinta ah sideed beeshu waxay ballanqaadaysaa in la xoojiyo go'doominta goobaha cadowgu xoogga nooga hayso sagaal beeshu waxay ballanqaadaysaa in ay kaalin mug leh ka qaadanayso waxtaridda iyo u kaalmaynta dadka tabaalaysan toban beeshu waxa ay ka digaysaa manhajka gaalaysiinta ee riddada ee la magacbaxday unesco iyo goobaha waxbarasho ku-sheegga ee ay gacanta ku hayaan wadaadxumayaasha koob iyo toban beeshu waxa ay ka soo horjeedaa kana dagaalamaysaa falka gurracan ee uu muuse biixi ku bixiyey badda ummadda soomaaliyeed wabilaahi towfiiq allahu akbar
sheekh cabdiweli cabdulaahi mudday oo ka mid ah culummada madashan lagu casumay ayaa dadka soomaaliyeed waxa uu kula taliyey inay bannaanka ka maraan inta shisheeyaha la shaqaysa oo ay ugu horeeyaan maamulada dimuqraadiga ah ee soomaaliya laga dhisay xilligii khaliifada abubakar uu qabtay qabaa'il badan baa ridooba oo islaamka ka baxa abubakar waatuu la dagaalama seefta caaradeeda islaamka lagu soo celiyey wixii ridoobay qaybna seeftaa qaaday marka murtadka xukunkiisii in laga bara'a qaato lagana bannaan maro soomaali waa ogtihiin forbontifefa wax lagu qeybiyey golaha ridaday ka buuxaan laanlaalinada hadda noo dhisan ama ha noqdo jubbaland ama koonfurland ha noqdo ama waxa weye hirshabeelle ha noqdo ama galmudug ha noqdo ama puntland ama yani somaliland kulligood waa dawaaqiid weeye acdaada u shaqaynayso kuwa ilma adeerta nala ah ee safkaa cadowga ku jiraan waajib waxaa naga saaran inaan ka baraa'a qaadanno kana bannaan marno kufriga iyo gaalnimada ay galeen dadka ilaahay soo saaray marka ilahay muxuu ku sifeeyey dad ilaahay jecel ayagana allah uu jecel yahay tabaaraka wa tacaala suldaanka guud ee beesha dabare suldaan aadan deerow ayaa goobta waxa uu ka sheegay in naf iyo maalba ay u hurayaan jihaadka ka socda bariga afrika gaar ahaana ay amxaarada la dagaalamayaan ayaa wadahadal oo jaray unia xarakada shabaab muja- mujaahidiin wadahadal oo jaray wadahadalkii lagu guulooshidii maasha allah Een, waliyaal badan baa saga baxay koley bayaankii la akhri karayba wuu ka arag karteen wali laga ballamay Een, insha allahu una dad muslimiin oo agna Een, muslimiinta in garabisowka dhiman oo een, naf iyo maalna ka beesna waa ballan qaadnay koley reer dabar isla fadhina haanka arrintaatay inala afrika hadleesha mas isla ballan qaadnay akhwaani Ah, mee kale meesha yaallaa Een, naf maalhaan la beesay naf walban baahan mucaskaraadka in la buugi soo sirifin misaal ahaanka in ahaanka lixdii kow sano jare haankoo mucaskar saga bahi bahal bil ma deerna madrugow ugaasii kale jubbooyinku hekay haanka hadal kariyo usana mucaskar oo saga bahi ay dhiman markay oo mucaskar isiin dhimanyo si gala oo siin hormara markay meel naga higi marka ciyaalkii iyo weli un sanagigi in galaana loon baahay maadaama reerkii madaxdaas mucaskar galeen Ee, in usu- reerkii dib in isu digiso mucaskaraadkii in buugusne islaamkii in saacidna sanagati akhwaani diintayna ilaahayo le lanki in dagaalamoon iska le lankala war shuqul maga le nase irkarne koo dhow haddii gaaladay waddankay ka beedo xurnimo taamag la helo dowlad islaami ah kaankaba nuun dhalati ilaahay sida afghanistan oo kale ee, nuun weelo diyaaradaha isagu heshidan naga fiigan magaaso sukoynay una sanad hore wallaahi una islaamka la jarniyo siirnay mase soo siirna akhwaani dowladda etoobiya dowlad habashi waosaleerhe etoobiya horta ma jifayliboona habashi waosaleerun habashi aan garani habashi insha allahu meesun sheegnaa ini wadankay dad muslimiin ag lihan ilaahayna lihan diyaarnan agyan in kala dagaalamaano meeshii maxamed siyaad barakooda iyo meel dheer ka- ka wada ballan ilaahay naga ag adoon un iyo xarakadana iyo shabaabkana oo shiibkana oo isla qaadanay allahu akbar nafkana naftana iyo maalkana un iuna ka beesna jihaadkay woo diyaaran agna culummo aqoon-yahano ganacsato iyo nabadoonnada beesha dabare ayaa kulanka amaba munaasabadda waxa ay ka jeediyeen khudbado muhiim ah oo ku saabsan jihaadka iyo siday ugu faraxsan yihiin inay amxaarada la coloobaan beesha ayaa bayca waxay la gashay walaayadda islaamiga ee bay iyadoo kitaabka qur-aan kariimka ah ay gacanta wada saareen weliga walaayadda islaamiga ee bay sheekh xamse abujacfar iyo hogaamiyaasha dhaqanka beesha dabare iyo culamaauddiinka iyadoo ugu horreyna baycada uu galay suldaan aadan deerow
waxaan magac allaah ugu dhaaranayaa waxaan magaca allah ugu dhaaranayaa in kitaabka allaah aan difaacayno naf iyo maalba in kitaabka allah aan difaacayno naf iyo maalba waxaan magac allaah ugu dhaaranaynaa waxaan magaca allah ugu dhaaranaynaa in kitaabka allaah aan di- ku difaacayno naf iyo maalba in kitaabka allah aan ku difaacayno naf iyo maalba waxaan magac allaah ugu dhaaranaynaa waxaan magaca allah ugu dhaaranaynaa in gaal gaala raac iyo wadaad xume aan beri ka nahay waxaan magaca allah ugu dhaaranaynaa in gaal iyo gaala raac iyo Wadaad xume?
wadaad xume aanu beri ka nahay waxaan magac allaah ugu dhaaranaynaa waxaan magaca allah ugu dhaaranaynaa in islaamka dhinaceenii aan looga soo dhacaynin waxaan magaca allah ugu dhaaranaynaa in islaamka dhinaceena looga soo dhacaynin allahu akbar allahu akbar walilaahi alxamd beesha ayaa jufo jufo waxay u gashay baycada waxaan u yeerayaa mareere oo hogaaminayo cabdulaahi aadan waxaan magac allaah ugu dhaaranaynaa in kitaabka allaah naf iyo maalba aan ku difaacayno waxaan magac allaah ugu dhaaranaynaa in gaal gaala raac iyo wadaad xume aan beri ka nahay waxaan magac allaah ugu dhaaranaynaa in islaamka dhinaceeni aan looga soo dhacaynin wabilaahi towfiiq allahu akbar allahu akbar mareero ballanti galle waaqbaraha soo istaago waxaan magac allaah ugu dhaaranaynaa in kitaabka allaah naf iyo maalba aan ku difaacayno waxaan magac allaah ugu dhaaranaynaa gaal iyo gaala raac iyo wadaad xume in beri aan ka nahay waxaan magac allaah ugu dhaaranaynaa in islaamka dhinaceena aan looga soo dhacaynin allahu akbar allahu akbar
idaacadda islaamiga ah alfurqaan waxa u suuro gashay inay waraysato qaar ka mid ah hogaamiyaasha dhaqanka iyo culummada diinta islaamka ee beesha dabare waxaa ugu horeeya sheekh cali sheekh xasan waxa uu sheegayaa in etoobiya gaalada kale ay ka cadowsan tahay ummadda soomaaliyeedna ay tahay in etoobiyaanka cashar labiilaawaan ah ay siiyaan si gaar ahna waxa uula hadlay dadka reer waqooyiga ah oo iminka qayb ka mid ah dhulka ay degan yihiin bad ku taal etoobiya loo hibeeyey asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu عليكم السلام ورحمة الله وبركاته magacaaga شيخ علي شيخ حسن gaaladii oo dhammaan wadanka soomaaliya ay kasoo duuleen oo alxamdulilaahi ayagoo isbahaysi ah een, qufyaano oo dabadhilif ah soomaali ahna gacanta ku wadaan haddee aad iyo aad waxaan ula soconnaa arrimahaas in aa, laga beri yeelo dalka waxaa kaloo hadda oo noo dheer sida ilaahayba noo sheegay alxamdulilaahi gaalada gaar ahaan markaan usoo dego etoobiya waa cadaawo ee, tan gaalada ka dheer ayaan qabnaa oo soo jireen aheyd soomaaliya iyo etoobiya etoobiya weligeeda horur baa ahaan jirtay laakiin cabse ayaad celinaysay maanta haddii soomaaliya ay burbur yar ka dhacay inaad ka faa'iidaysata rabto een, kama faa'iidaysanayso waddanka wuxuu gacanta ka dhigay ama ka socda kitaabka alla iyo sunnada nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam marka way quusan yihiin laakiin sharkooda qaadan doonaan een, dadka reer waqooyi walaalaheenna ah een, koonfarta kolleyba digaalkii waa ku jirtaa een, waxaan filayaa in ayaga meel fadhiyaano ee, alxamdulilaahi danaynaynin aa, addoonsiga lagu wado waxaan leeyahay dadka islaamka ah reer waqooyi dad nool baa aheedeen walaalaheenna een, waddankiina waa dad waddankiisa xajin karo ayaa tihiin garab baad qabtiin soomaaliya labadeeda qiib koonfur iyo waqooyiba way wada saman yihiin waana isku xiran yihiin garab iyo gaashaan ayay qabtaan maalna waan qabnaa hubna waan qabnaa caqli iyo diin oo hoggaan weyn ah rabba alxamdulilah inoogu hogaaminayna waa qabnaa jazaakum allahu khayr waxaan leenahay soomaaliya meel kasta joogto inaad kacda ayaan ugu baaqaynaa oo kitaabkeeda iyo diinteeda iyo sharafteeda soo ceshato sidoo kale sheekh mayo waa isaguna ka mid ahaa koox ka tirsan hogaamiyaasha iyo culummada beesha dabare oo hareerahayga fadhiyey ayaan dhankiisa u jeestay waxaanu leeyahay etoobiya waan iska dhicinaynaa wuxuu sheegayaa in ay been ahaan diyaar u yihiin inay ka hortagaan riyada etoobiya magacaaga mayo macalin maxamuud sheekh mayow ee kusoo dhawo idaacadda salaamka alfurqaan een, adiguna maxaad ku daraysaa inta si akhyaarta ka horeysa ay sheegto adugu waa etoobiya horta waa ashaddu lkufaar cadaawatan soomaal waay etoobiya waa dadka mus- khaas ahaan dadka muslimiinta oo soomaali kulli marka waxay iswaafaqsan yihiin
asoobay dhul soomaaliya hal saaka kuma leh man man qof ogol ma jiro soomaaliya ka mid ah oo sagiiran oo kabiiran hal saaka in la siiya qof ogol lama arkayo ma jira kuwa hadda degana oo dalka soomaaliya ka dhex jiraan kuwaasna asagan ayagana insha allahu tacaala waa ka bixinaynaa dalka soomaaliya marka mujaahidiinta kulligeyn dalkan waa mujaahidiin kulligeyn marka dalka hadda waxaa layidhi marka waa dad baa la siiya dad oo isku maangaaba soomaaliya ahay soomaaliya haduu yihiin marka dad maangaaba waaye dalkaas soomaaliya dal muslim dal muslim waaye ayaga iska le soomaaliya iska le muslimiinta iska le dalkaas etoobiya wax badlisii dhaafa hal saaka kamle man man lahaanaya insha allahu tacaala etoobiya dhulkeeda baa anaga iska le dhulkeeda etoobiya oo kalbar baa anaga soomaaliya anaga iska le muslimiinta iska le soomaaliya dhulkeeda baa rabna etoobiya dhulkeeda baa rabna anaga macnaha waxaad leedahay dhul soomaaliyeeday horey u haysay dhul soomaaliya horey u haysa qaas baa ka rabnaa in kusoo kusoo qaadan hadda waxaa lasii isdhaafaas badbad iyo sheekooyinka saas waa sheeko rakiisa waaye meel mana mana u ansaxaysa insha allahu tacaala waana ka bixinayna waana diyaara u nahay naf iyo maal in iskaashin oo oo mujaahidiinta marka nambar kow nagan anaga nambar kow ah insha allahu tacaala marka saas diyaara u nahay marka insha allahu inta soomaaliya ee etoobiya dhulkeeda waxba kama leh man mana u ansaxaysa waxay la sheegay waa waa sheeko baraaliyo sheeko sheeko rakiisa waaye mustafa cabdiwahaab oo hogaamiyaasha dabarre ka mid ah waxa uu sheegayaa inay ka go-an tahay inay iska dhacshaan shisheeyaha mustafa cabdiwahaab maadaama beeshaan oo la yidhaahdo beesha dabar aan ku dhalanay mas-uuliinteed aan nahay waxaan ballanqaadnay gaalo meel kasta ay joogto midab kasta ay lahaato inaan la dagaalanno insha allahu tacaala maadaama ay xorar tahay gaaladan oo karishtaanka atuubiyaanka ah oo nagu soo duulay annaga dalkeenna wax naga dhexay maanta aysan jirin oo ay nagu soo duuleen deegaankii annaga aan lahayn diintii annaga aan lahayn iyo iyo maxaanku idhaahday ilmaheen iyo maxaanku idhaahday muqadashaadkeenna dhan inay zuulaan ay rabaan ma dhacayso ilaahay idinkii insha allahu tacaala inaan la dagaalanno beeshanna insha allahu waxay wada qaadatay rijaalan iyo wanisaa'an nin yar iyo nin weyn naag iyo nin waxay ballan ku qaaday in gaalada nagu soo dhow etoobiyaanka ah diinsoor mar dhow aysan ku jirin ilaahay idinkii ayadaaba laga gaari doonin ayadaaba cariri doontaa haddii ilaahay raalle ka noqdo annaga insha allahu waxaan ku darayaa haddii ilaahay raalle ka dhego mar dhow aan dheereen gaalada waxay awalba ay nagu filin jirta wanaag annaga kama filinayno ayadana insha allahu tacaala nagama filinayso waxay ogaanaysaa haddii ilaahay raalle ka dhego gaalada midda noogu dhow hadda waxay noo jirtaa lixdan kilomitr soo maa lixdankaas kilomitr ma joogaysa ilaahay idinkii etoobiyana baddana insha allahu tacaala soomayaal soomaalina ma qaadanayso anaga go-aankan intaasaan ku daraya haddii ilaahay waxaad tiri etoobiya dinsoro noo dhow ma joogayso maxaad ku samaynaysaa godkaan ugu galaynaa haddii ilaahay raalle ka dhigo godkaan ugu galaynaa waddanka annagaa iskale muslimiinta iskale deegaanka annagaa ilaahayna waafajiyey waxaan rabnaa mar dhow etoobiyaan iyo murtadiin intii dawdilifku la shaqaynaysay qabiil kasta ha ku dhashaan diinsor ma joogahayaan ilaahay idinkii godkaan ugu galayna inaan la dagaalanno aan baabi'ino insha allahu tacaala haddii ilahay raalliga sidaasaan rabnaa qorshaheena ah suldaanka guud ee beesha dabarre aadan deerow ayaanu weydiinay su-aal ahayd maxay taha farrintaad u dirayso dadka soomaaliyeed ee muslimiinta ah diintooda dalkooda iyo ayagabana lagu soo duulay fariinteeda guud horta soomaaliya oo dhan ama islaamka guud ahaan waxaan leenahay annaga iyo gaalo horta daris ma nihin diinna ma wadaagno nololna ma wadaagno guud ahaan islaamka waxaan leenahay etoobiya iyo wixii keyrkeedaha in layska difaaco baddan soomaaliyana soomaaliya iskale muuse saamirinna ma bixin karo ismaaciil umar giilaa dalaalka asagana ma bixin karo waddankaas ilaah baa iskale kadibna soomaaliya ayaa iskale waa muslimiin ah muslimiintaas waxaan leenahay in la dagaalamo in laiska difaaco etoobiya iyo keyrkeeda ayaan leenahay khaas ahaan markaan usoo noqdo reer dabare waxaan leenahay waddankiiniyaa la qabsanayaa soomaaliya guud ahaan soomaaliba iskale haddii ay tahay koonfur iyo haddii ay tahay waqooyiba macnaha dhul naga dhexeeyo waayo soomaaliya dowladdii hore oo soomaaliya oo jaa'irkaheed lafteeda ku dagaalamaysay annagu hadda muslimiina inaan ku dagaalami weyno suurtagal ma noqonayso waa ku dagaalamaynaa waana iska difaacaynaa insha allahu guud ahaan soomaaliyana waxaan leenahay inay iska difaacaan oo ay iska qabtaan oo etoobiya ninka la yidhi aqoonsi baan ku siinayaa dhulkaagay sii haddee dhulkiiba waa laga qaatay maxaa laguga qansoonaadiyay aqoonsiga aad raadinaysa maxay tahay waddanba ma haysidba insha allahu annaga aqoonsina etoobiya kama rabno ayadoo masaakiinoo lama dhammaanayso oo eh, hadda isu dilayso een, maxay ahayd qabiil qabiil isu dilayso annaga dad muslimiina nahay waddankiina inaan difaacno ayaan diyaar u nahay soomaalina waxaan leenahay waddankiina aan difaacano gaaladii aan iska dhicinno reer waqooyina waxaan leenahay khaas ahaan dadka waqooyi waxaad ahayeen dad goba oo dagaalka ku fiican oo iska- ee, daga- een- een, inay iska difaacaan gaalo aan ku ogeyn maanta haddii aad leedihiin etoobiya bad siinay suurtagal ma aha muuse saamiri iska qabto oo ninkaas iyo wixii khayrkiisa ay dowladdaas xunta ah iska qabtee muslimiinay kaca waxaan idin leenahay waddankiina difaacda annagana diyaar baan idinahay haddii aad noo baahataan ma ahane annagaaba diyaar u ah noo bilaaba un annagana waa soo socnaa insha allahu wadda aan marno un na siiyo bisha dabare waxaa laga sugayaa kamiro dhalinta baycadan ah in jihaadka naf iyo maalba ay ku bixinayso waxaana baycadu ku soo aaday xili beelaha soomaaliyeed ee walaayada islaamigaha degan ay baraarugeen amaba indhaha kala fureen ayna dareensan yihiin khatarta shisheeyaha iyo kuwa la socdaahu ay diinta dalka iyo dadkaba ku hayaan